dadka iyo aqoon-yahanka iyo mas-uuliyiinta goobta hurabayn joognaa waxay u baahanay inu iska dhamaysanno waxaynu soo dhaweynay maanta garaad jaamac garaad ismaaciil ducaali guuleed oo ka mid ah garaadada waaweyn ee gobolka sool oo waddankiisii yimi magaalada hargeysa yimi runtii wasiirka madaxtooyada mudane xilsi cali xaaji xasan ayaa oo waftiga hogaaminayay garaadka ayaa jecelay inaan kusoo dhaweeyo si uu faahfaahin nooga siiyo dhammaantiin aad bad maadintiisa caafi wasiirka
بسم الله الرحمن الرحيم صوت عدل. جلس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن- dhammaan dadka reer somalilan ee soo dhoweynayey garaadka iyo wafdiga soo dhoweynayey aad iyo aad bay umahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh inaan ku nimi halka nabadqab ee- iyo muwaafaqo ku nimi ee waxaan wada soconnay garaadka garaad jaamaca garaad ismaaciil iyo ninkii u ahaa wasiirka khaatumo qoladii la baxday ee oo isaguna wasiirka maaliyadda u ahaa oo runtii nin- niman muhiima u ah qarankanna muhiim u ahaa ee ayaanu wada soconnay kadib laba cisho oo aanu wada joognay jabuuti oo aanu kaga wada hadlaynay danaha inaga dhexeeya reer somalilan islana waafaqnay inaanu soo raacno halkan wada nimaadno een aad iyo aad baan garaadka iyo intii ka shaqaysay iyo intii aan ku wada soconayba ugu mahadinayaa odayaasha uu ugu horeeyo ee guddoomiyii guurtiga ee hadday yihiin xubnaha sulaadiinta hadday yihiin baarlamaanka hadday yihiin xubnaha wasiirada hadday yihiin dadka kale alsharafka badan ee aqoon-yahanka dhammaantood aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadinayaa soo dhoweyntii soo dhoweeyeen garaadka iyo waftigaan wada soconnay ee waxay muujinaysaa somalilan qiimaynta ay ku qiimaynayso garaad waxay muujinaysaa qiimaynta ay somalilan nabadda iyo dadkeedoo isku duuban ay reer somalilan qiimaynayaan bay muujinaysaa waa waxay caan ku yihiin reer somalilan inay yihiin dad jecel nabadgelyada jecel isku duubnida jecel dowladnimada ku dhistay walaalnimo iyo isu tanaasul iyo wadahadal ee aan ku dhisan jujuub iyo is-afduum iyo isxo- isxoogtoon aan ku dhisan ayay muujinaysaa biseelkeeday muujinaysaa somalilan iyo qiimahay u hayaan dadku dadka yacni eh, degaanka somalilan oo dhan guud ahaan ciddii ka maqani yacni siday u tabayaan iyo dareenka ay u hayaan bay muujinaysaa Eh, garaad waxaanu kugu soo dhoweynaynaa dalkaagii eh, waxa weeye ku soo dhowow baan leenahay Eh, sidoo kale eh, ninka cismaan ee wasiirka khaatumo ahaa isagana waxaan leenahay ku soo dhowow Eh, dadka reer somalilanna dhammaantood waa uga mahad celinaya dareenkooda fiican intaa kadib waxaan jeclaya inaan kelmad ka idhaahdo ee qolada puntland ee ka hadlaysay ee waxa weeye ka hadlaysay degaanada somalilan ka hadlaysay ee ay ka- sida ee uga hadlayeen ee runtii foolxumada le uga hadleen waxaan leenahay annagu ma caytanno caytami mayno af xumana waxaa la yidhahdaa nabadna waa kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto dadka reer somalilan waa dadkaa muuqaalkooda ku muujinayey dareenkooda nabad jacaylkaa iyo isku duubnidooda waxay kala tabaan iyo waxay kala eh, kala tabanayaan iyo waxay eh, tebayaan ama u dhexeeyaana waa wax reer somalilan u dhexeeya waxaan leenahay dadku iminka ma dhalan taariikhduna maanta dhalan mayso somalilan waxay jiri jirta oo ahayd torotarigii la yaqaanay ama xuduudihii la yaqaanay ee uu ka tegey gumaystuhu ee la odhan jiray somalilan protectory soomaaliyana gaar bay ahayd oo waa la yaqaan xilligaynu soomaaliya isku darsannay waxay ahayd soomaaliyana soomaaliya ahayd koonfur baa la odhan jiray somalilanna waqooyi baa la odhan jiray may qaldanayn haddii somalilan madax banaanadeedii la soo noqotay oo ay waxa weeye dadkeedii tashadeenna dalkii somalilanna waxba iskama bedelin dadkeediina waxba iskama bedelin intii annaga differenceka iyaga iyo wixii aanu annagu isku garan weyno annagaa maamulanayna ee waana lagu yaqaanaa reer somalilan runtii inay ku dhammaystaan waxooda wada hadal iyo isfahan laakiinse waxaanu leenahay fadqalalada ka daaya fidnada ka daaya dagaalka aad u baaqaysaan ka daaya kuma degdegna dagaalkoo ma doono nama samahadiyo ninkii dagaal noogu baaqaaya ka daaya waxaan jecel lahay nabad waxaan jecel lahay jaarnimo iyo walaalnimo dadka reer somalilan ee aan ka hadlayo ee ama reer sool ay u bo-ayaan ee ama ka hadlayaan ee u- ku hanjabayaan waa dad reer somalilan ah, dalkuna waa dal somalilan ah. ee waxa weeye hore caado noomay ahayn jujuub iyo afduub waxaanu hore u wada hadalnay ururkii hubaysnaa ee s c oo wasiirka caafimaadku ahaa hogaamiyaheedii heshiisna aanu ku gaadhnay oo halkan oo kale ku kulannay waxaanu wada hadalnay oo sidoo kale somalilan ay wada hadal la gashay ee khaatumo qaar ka mid a oo ahayd lixdii boqol ee lagu wareejiyey ciidanka iyo raggii cuqaashii iyo garaadadii eh, garaadkii waxa weeye naaley axmed eh, ka mida garaadada waxa weeye eh, eh, ugaadhyahan ka mid a waxaa sidoo kale aan wada hadalnay awdal state inamadii yani ama tiamkii older state la baxay ee waxa weeye muddada ku shaqaynayey is intaaba isfaham aan khasab iyo jujub ahayn ayay somalilan isku fahmeen mid lamidana garaadka iyo tiamkiisa la socda ayaanu isku fahnay waxaan leenahay ninkii dagaal ku baaqayo dagaal ku baaqi mayna annaga waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo horumar dalka yaga waxaa noo furan faylal badan oo horumar cid waliba way arkaysaa waxa aanu horumar wadno haddaanu dad dagaal doonayay rabshad nahay hubbaanu siisan lahayn ee kumaanaan baaqina dagaal baanu diyaar garoobi lahayn laakiinse waxaanu ku kalsoonnahay dadka yaga waxaanu ku kalsoonnahay ciidanka yaga waxaanu ku kalsoonnahay awooddayada ayaanu ku kalsoonnahay baqa nama hayo waxaanu leenahay nabadaanu jeclee nabadda ha la ogaado nabadda ha la dhowro yaan lagu xadgudbin xuduudaha somalilan leedahay intaasaan kaga baxayaa waxaana kusoo dhaweynaya cabdirasaaq sugalaaska kusoo dhaweynaya
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuli lah sal l slam marka ugu horeysa waan salaamayaa madaxda kala duwan oo ugu horeeya gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada wasiirada xubnaha golayaasha qaranka salaadiinta iyo madaxdaqameedyada kala duwan ee halkan nagu soo dhaweeyey waxaan kaloo salaamaya cuqaasha beesha jaaca siyaad oo iyaguna ka yimid gobolkii una yimi halka kan inay ku soo dhaweeyaan garaadka iyo waftiga uu hogaaminaya iyagana aad baan u salaamaya hadal inta aan odhan lahayn waa intaa uu wasiirku yidhi keliya waxaanun ku daraya reerka uu oday wasiirku garaadka u yahay garaadka horay u joogeen hadday cuqaal noqoto hadday nin garbood noqoto garaadka laftigiisana magaalada laascaanood baa lagu caleema saaray waana abka ab isaga iyo aabihiiba dhaqan ahaan iyo dal ahaanba dad u aaminsan bay ahaayeen inay somalilan yihiin wax haddii uu jiro wax farqiina sidaa wasiirku sheegay waa wax lagu hadlin doono hadal hadeera annagoo iswaafaqsan baanu halka nimid waxay noqon doontaa ciddii wax kale ka doondooneysa si kale wax udhigaysa waxaan arkay websaytada iyo waxyaaba lagu qorqorayay maanta ninkan garaadkii dhulkiisii buu yimid dadkiisii buuna u yimid wuxuuna u talin doonaa dadkiisii iyo dalkiisii danina isna uguma jirto inuu dadkiisa iyo dalkiisa ka maqaano dibad ka wareego wixii maqan ee uu tegayana iyadoo aan lahayn hagrasho ama ha noqoto mid guud oo dhulbahanta ha noqoto ama mid gaaro qoys ha noqotee bay dowladda somalilan ka wada hadlayaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iminkana garaadkaan kusoo dhaweynaya hadhowna waxaa uga dambayn doona guddoomiyaha golaha guurtida xaaji cabdi xuseen suldaanka guud maxaa sultan maxamed sultan cabdiqaadir baa uga dambayn doona hadalka laakiin isagaan kelmadda hadda siinaynaa aad baad umahadsantihin
bismillah alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam dhammaan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hadday ahayd golaha fulinta golaha guurtida iyo golaha salaadiinta culamaahudiinka saxaafadda dhammaantiin shacabweynaha reer somalilan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha aan maanta ku soo noqday deegaankaygii sida qiimaha leh ee aad ii soo dhoweyseen ee sharafta leh ee walaaltinimada ah ee tolliimada ah aad iyo aad baad ugu mahadsantihin waxaa weeye anigu halkan marti kuma yihi sidaa uu sheegay wasiiradii iga horreeyeen deegaankaygii baan imi oday dhaqameed baan ahay siyaasi ma ihi waxaa weeye siyaasiyiintu waa nimanka maamulada waxaa weeye xilalka u hayo wey annagu dhaqan baanu nahay meel kastoo ummadda soomaaliyeed joogtay ciddii afkar soomaaliya ku hadashay ama koonfur ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama ha noqoto n f d ama ismaamulka soomaalida ha noqoto ama jabuuti ha noqoto meel oday dhaqameed ama nin garaada ama nin suldaan ay ka xidhan tahay ma jirto gaar ahaan waxaan idin leeyahay shacabka ee reer hargeysa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa weeye ninkii jiray wuxuu yidhi saa ka hortow siya kama kicin waa wada hadlaynaa waana isu imaanaynaa waana tashananaa soomaalida waxay tiraa gacmo geli jira hoos baa loo dhaqaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
adugu ku dhufo xaaji
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد halkan waxaa lagu soo dhoweeyey wafdiga uu xirsuwado garaadka iyo inta la socotaba waa mahadsan yihiin ina garaad jaamac wey garaad ismaaciil weeye garaad jaamac aabbihii wuxuu ahaa nin nabad jecel wuxuu ahaa ninkii soomaaliliin asaaskeeda ahaa wuxuu ahaa nimaan mar qura ka cadhoonin soomaaliliin wuxuu ahaa nin aqoon leh isaguna hadduu maanta dharaara cadhooday oo rag raacay hadduu soo noqday waa mahadsanya jaamac garaad jaamac iyo inta la socotaaba iyo meeshay ka yimaadeenba waa mahadsan yihiin waa soo dhowaynaynaa wixii la kari karo ay tabanayaan hadal baa lagu dhammaynaya inta ka dambaysa ee garaadada ah ee garaad saleymaan garaad maxamed u odayga yahay ina garaad soofe ina xaaji cumar camay soo dhowaadaannu idin leenay dadkiinna iyo dalkiinna u kaalaya sidii alla u abuuray soomaalilin bay ahaydeen qariib kuma tihidin madaxda waxaa ka tabanaysaan u sheegta iyana wixii laydinka tabdo waa la idiin sheegi meelaa qariib ku tihin ka kaalaya soo dhowaada dhammaantiin baanu idin leenahay waxaa laydinku soo dhowaynaynaa qalbi furan gacmo furan laab furan madax iyo mijabo soomalilan waa idin soo dhowaynaysa waa wada hadlaynaa ama idinkaa garlheelta helaya haddaan laysu samrin dee wanaag ma dhaco laba hadday isqabato sawirkaa fiican wax la tabo wax walba adduunyada lama helo inta adduunku noolyahay wax waa dhinaanayaan laakiin guusha sabir baa lagu gaadhaa iyo dul waxaan kaga baxayaa qolada idiin gacan haadinaysa tacabka soomaalile iyagu horta haysaleen soomaali iyagoo sidaa u kala fadhiyaanu siddeed iyo afartankii u tagna oo xamar ugu tagno ingiriis haysto kolkaasaanu annagu isugu ergeyn oo digir iyo midhifle meel fadhiyaan oo carabta iyo la socdaan cashada xaawataa ka la dilay dagaalkaa goonay u fadhiyeen juujo iyo baanu ka soo kaxaynay iyo haa ninkii kala magaciisa leh oo madax laga dhigay oo swayse ku soo daray oo heshiiskoo sidaasuu ku dhaco soomaaliliin odayaasheedii suldaan cabdilaahi suldaan diiriye u madaxda ahaa ayaa soo hoggaamiyey maantana waxaanu leenahay dagaalka buntland dooni mayno ma doonayno dagaal soomaaliyeed wixii hore dabadeed gudihiinana heshiiyaanu leenahay oo halkaa ka heshiin laydeen aan idiin tilmaano magaalo walba waxa u samayseen madaxweyne dee labaatan madaxweyne heshiin maayaan barsaaba u rogo madaxweyneyaasha barsaaba u roga waa idinla talinaynaa barsaaba u roga baawar leh oo madaxweynaha xamaru daaya mid kasta ka dhigto dagaalla ha ku degdegina hadday dhexdiinna tahay iyo hadday dhan kale tahay ha ku degdegina annaguna jabuuti iyo n f d iyo haddii aan la yidhaha etoobiya iyo kuwaasaanu maanta idinla mid nahay wax calan qaata waxaa horreeyey soomaalilin hargeysaa laga taagay waxaanu nidhi dahabkaa dawladnimada ee leena siiyey ilaahay yaynaan dhadhamin haddaynu dawladnimada dhadhamin walaaladeenna ha inagu daydeen saddexda inaga maqani haynugu daydeen aadan cabdille cismaan wuxuu yidhi war ba lix bilood annana aan dowladnimadayada qaadanno idinkuna tiinan isku hagaajisto oo sidan laydin leeya ingiriisku yeelo oo askarta kordhiya oo baarlamanka kordhiya oo wasaarada kordhiya maxamed ibraahim cigaal baa tegay oo wuxuu yidhi guurtii wuu soo sameeyey iyagu guurti ma laha ee maxaynu yeellaa buu yidhi waxaa afkayga ka idhi anigu haddaan weligayo dib tale naloo gelinaynin israacaan shuruud lahayn baanu doonaynaa sidii bay ku dhacday qadaadka maxamed ibraahim cigaal la qabta allaha u naxariistay sidiibuu u dhiibay isagana lama abaal marin annagana maydaanna abaal marin haddaba cadhadaan maxaa libintii daarood lahaa dabacayuu siiyey buu maxaa cadhadaannu annagu lahayn ee goonida naloo fiindheeyey ee gobonimadii iyadii idiin dhiibnay ayay dherwaaxa nagu dhacday waa ku ta maanu ku khasaarin ways barannay waa ku talo barannay waxbaynu aragnay walaalaynu noqonaynaa walaalo wada tashadaynu noqonaynaa walaalo isticeel baynu noqonaynaa walaalo dadka isaga hiiliyaynu noqonaynaa walaalo isdhex maroo wada baacamutareeyaynu noqonaynaa war walaalayaalow taladu way idinka maqan tahe tiinana garta oo intaba madaxweyne ah kala joojiya taa iyadana si wanaagsan oo kalgacal leh koluun carab wanaagsan aan idinka helno oo carab wanaagsan teediya xaasha idin caayi mayno rag aqoon leh oo baxsan oo soomaaliyaa jira was raganu naqaano aqoon labaa jira isyeela wanaaggu wuxuu dhashaa kolka la kala dambeeyaa ee laysmaqlaa ee culimaa udiinka la maqlaa ee odayaasha la maqlaa ee dhallinyarada la xurmeeyaa ee dumarka la xurmeeyaa ee iyaguna u xurmeeyaan baa wanaag u dhasha hadday qoloba meel madaxa ka taagto hadday wanaag dhashoo dawlad wanaagsani idiin dhalato kullu madax baatiin kullu madaxnimaa helaysaan nin walba dawladnimadu waa deeqdaa aqalkiisa qumaatii ninka u seexdaa ee dantiisa u shaqaystaaba u wanaagsan waxaan kaga baxayaa qoladan garaad jaamac soo hoggaamiyey waa mahadsantiin waydin soo dhoweynayna dantiinniibaa garanteen ninna maydu eexayn wixii aad tabataanba diyaar baa ee la kale la idinla yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
كلمة كلمتين كان كلمتين ما يلا فين كنتن أبو يطلب يعني هذا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا مولانا محمد آه. و- آه. آه، بهذا إلهي بالله mahad ilaahay baa leh mahadda labaad waxaan u soo celinaynaa oo ku soo dhowaynaynaa oo si qalbi iyo laafuran ugu soo dhowaynaynaa haddaanu nahay sanaadiyiinta sooma- reer somalilan annagoo afkoodii inta kalena ku hadlayna garaadka garaad jaamaca garaad ismaaciil uu dalkiisii iyo dadkiisii u yimi garaad waxaanu leenahay sidaan hadalkaagii ka maqlaayey waxaad timi dalkaagii dadkaagii baad u timi haddii aad gogasha noogu timi qalbi furan oo aad u furan iyo farxad baanu kugu soo dhowaynaynaa mid sandaladeed baanu kugu soo dhowaynaynaa mid dal- waddankaagii oo dee waad naga yara maqnayd baanu kugu soo dhowaynaynaa mid walaaltinimaanu kugu soo dhowaynaynaa marka waxaan leeyahay aad iyo aad baanu kuu soo dhowaynaynaa farxad baanu kugu soo dhowaynaynaa inta kale ee garaadada weli iminka ku laalan dhulkana waxaanu ugu baaqaynaa sidii xaaji uba yidhi gogol iyo iyo walaaltinimo iyo sandalad iyo iyo gogosha in iyaguna kusoo biiraan oo inoogu yimaadaan baanu ugu baaqaynaa waxaan leeyahay hadal waa wakti badan baa la taagnaa wixii dambe garaad waynu wada yeelan oo gogol baynu ku wada yeelan doonaa faahfaahinteeda iyo wadahadalkeeda markaa waxaan intaa ku darayaa ayaamahan dhadhawaaqa baa muuqda waxa weeye wixii siyaasada siyaasiyiintaa leh laakiin markaanu salaadiinta iyo madax dhaqameedka nahay waxaanu leenahay annagu waxaanu mar walba ku baqnaa waa nabad nabadna sidii loo yidhi wax ka macaani ma jiro ninka wax doonaya inuu noolaado ama waxa ugu fiican ku noolaadaa waa inuu nabadda koriyaa waxaad moodaa beryahan dambe isbeddelkii puntland ka dhacay intii xilkan dambe ay qolada dambe qabatay ruxan badan baa ka muuqda waa yeel buu ahaa ninkii hore nabad baa ka muuqatay wanaag baa ka muuqatay waxaan ugu baaqayaa salaadiinta xaggaa joogta ee reer puntland colaadda iyo qalalaasaha iyo dhulsheegashada iyo weerarka in la joojiyo iyo weerarka in la joojiyo waxaanu leenahay waa wax aan cidna dani ugu jirin somalilan iyo puntlandna maanta inay dagaalamaan waa labada dhinacba waxa ku dhintaa waa dadkoodii waa dalkoodii weeye waxaan madaxweynaha cusubna leeyahay madaxweyne dagaal lagama bilaabo arrinka dagaal lagama bilaabo nabad bilow mas-uuliyad weyn baa lagu saaray dhallinyaronim iyo fudayd baa kaa muuqda runta markaan eegay in badanoo hadallada aan yar egeegay waxaan leeyahay barida dhulka dhig nabadda ku baaq nabadda kori nabadda maxay hayday maxay hayday iyadaa wanaaggu ku jiraa madaxtinimaduna iyaday ku jirtaa hadalkaa waxaan ku soo ururinaya oo garaadada leeyahay nabad baanu leenahay nabad baanu leenahay nabad baanu leenahay waa afkii sandaladeed baan anuu ku hadlayaa waxa intaasaan hadalkii kaga baxay waxaan u dhiibayaa mikrofoonka ciddii kale ee maale
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن waxaan salaamayaa ciddii ka qayb gashay soo dhoweyntan iyo garaadka soo dhoweyntiisa iyo imaantihiisa iyo nabadda ciddii qaban qaabisay ayaan guud ahaan salaamaya n garaad waxaan ku leeyahay ku soo dhowow somalilan waa dalkaagii sidaad horeba u sheegtay waa dadkaagii nabaddana adduunyada wax ka qaalisani ma jirin waxaa jirtay nabad la odhan jirtay nabadda hurudda waxay dhex martay isaaq iyo ciise waxay ahayd laba colaaddii baa lagu soo afjaray maalintii dabadeed qoshi kamay dhicin kow nabaddaasi waxay ahayd huruddaa la yidhahdaa ciise iyo isaaq bay dhex martay laba inan ayaa inta sariir la sameeyey ayaa la is ag seexiyey go' baa la saaray nabaddii ilaa quruumihii ilaa maanta sidai u jira taasoo kale aynu dhalinaan kule garaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أنيو أه سلطانك جود إيه بيلا سومالي لاند كنا هضليه magaca salaadiinta somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan halkan ku soo dhoweynayaa oon gacmo furan kugu soo dhoweynayaa garaad jaamac garaad ismaaciil waxaan ku leeyahay ku soo dhowow magaalada hargeysa mafaajiixdeediina sidaa nagaga guddoon wasalaamu calaykum ka hadli maayo beelaha carqalada wada dadka nabadunba u dana nabad ninkii diidana dee wiilkuma dhashee kuwa ku dhinta nabaddana in la ilaaliyo oo reer somaliland ay ilaaliyaan oo had iyo jeer cidda nabadoonkii ay noqoto iyaga ayaan anuu idinkula dardaarmaya waxaan leeyahay ummad isku mida oo walaalo ah oo meel ka soo wada jeeda ayuun baan anuu ilaa iminka aaminsanayn uma haysto garaadku inuu meel fogigee tegey iyo bahdiisuba laakiin qofka moodayo inuu meel fog tagow garaadkuu soo jeeday un intaaba dee xidhiirku waa noo socdo garaadada kale ee beelaha dhulbahante iyo warsangeli iyagana waxaan leeyahay war xeedhanada xeedhadana wax ku lahaydeene soo darsada fandhaaladiina cididi kama horjeedeen qolada puntland ee suldaan cismaan baa la hadlay runtii ee, wi- ee, madaxweynaha imika la doortay xagga puntland ay doorteen markii uu ahaa prime ministerka na dhib muu lahayn dee waxaan sanaa isagoo madaxweyne noqdayna kaba sii macaanaan doonayay laakiin haddii dhibaato laga tirsanayo dee adeer waxaanu ku leenahay ummad waxaanu nahay islaama soomaalinimadii haddaynu ku kala tagnay islaamnimaa jirta islaamnimada yaanaynu ku kala dhiman asalaamu calaykum
allahu akbar allahu akbar bismi illaahi raxmaani raxiim garaad jaamac garaad ismaaciil oo halkan maxaa yii garaad jaamaca garaad ismaaciil waxaan leenahay soo dhow muuqaalkeedun baa maalmayar kala maqnaaye dee waad joogtaa walba waa waanu ku soo dhoweyneyn odaygii aabbahaana waa niqi nin wanaagsan oo alle dhowr ah alle dhowr ah adigana bela kaamaanaan arag insha allah halkuun baynu ka sii wada wadayna kolley howlo badan oo dee inoo wada yaalli waad ka qayb gelaysaan waay jiraan laakiin wax dhibaato oo guud oo ballaadhan oo yaal waanu kuga cabsi gelinana ma aragno su-aan gare ahlan wasahlan dalku waa dalkaagii dadku waa dadkaagii dee wada garaad baad saalax si aad u garaad uma tiidi iyanu baanto toonay oo wada garaad baad ahlan wasahlan wixii ka dambeeyana dee waynu is sii warursan doonaa markaad salka dhigto markaad salka dhigto wixii ka dambeeyana waa isii warwarsanay aad baa umahadsantihin waxaan ku daraya odayaashii kuu yimi ee kusoo areero galayna ee wasiira lahaaya haddii cid kale la socoteen aan aanan garanaynaa iyagaa ii sheegaya aada iyo aad bay u mahadsan yihiin gidigayana waa kuwada haroora joognaa ahlan wasahlan gara